saddexdii bishan aynu ku jirna juun waxaa dhammaaday howlgalkii xafiiska qaramada midoobay ee umbos ee siyaasadda soomaaliya kaas oo madax ka ahaa doktor augustiin mehiga oo u dhashay dalka tanzaniya waxaana la abuuray xafiis cusub oo loo bixiyey ansom madaxna uu ka yahay nicholas key oo ah diblomaasi u dhashay dalka britain qaramada midoobay iyo bulshada caalamku waxay siyaabo kala duwan ugu lug lahaayeen siyaasadda soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladda dhexe ee dalkaasi waxaana mar walba jiray howlgallo ciidan iyo xafiisyo siyaasadeed oo qaramada midoobay raacsan kuwaas oo ka shaqayn jiray arrimaha soomaaliya xafiisyadaas siyaasaddu waxay la tacaali jireen maamulada ka jira soomaaliya iyo weliba somalilan haddaba xafiisyada siyaasadda iyo howlgallada ciidan ee kala dembeeyey ee kaalinta ay ka qaateen siyaasadda soomaaliya iyo weliba waxaa xafiiskan ansom ee dhowaan la magacaabay uu kaga duwanaanayo kuwii hore ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku lafaguri doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah qoraa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta soomaalida wax ka qora cabdicasiis xildhibaan waxa uu ku sugan yahay magaalada london ee dalka britain waxaa isaguna igala qaybgelaya ismaaciil hurre buuba oo mid ka mid a xukuumadii hore ee soomaaliya ka soo noqday wasiirka arrimaha dibadda muddana deganaa dalka kenya una kuurgalay sida xafiisyada siyaasadda ee fadhigoodu uu ahaa magaalada nairobi ay u shaqaynayeen ismaaciil buuba waxa uu barnaamijka nagala qayb galay isagoo jooga magaalada muqdisho waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah maxamed axmed maxamuud barawaani oo xubin ka mid ah bulshada rayidkaa aqoonna u leh barnaamijyada horumarinta ee somalilan maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada hargeysa ugu horrayntiina cabdicasiis xildhibaan ayaa waxaan weydiiyey taariikhda xafiisyadii siyaasadda ee soomaaliya ka soo jiray wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe bismillaahi raxmaani raxiim waxaan marka hore jecelahay inaan halkan ka salaamo ismaaciil hurre buuba waxaan ku leeyahay marka hore salaan diran iga guddoon iyo maxamed axmed oo aan filaya inuu hargeysa joogo salaan kadib waxaan jecelahay bal intaanan cabdi iyo intaan la saarin jeclaan lahaa bal inaan in yar oo taariikh ah ka bixino haddii ilaahay mahayo dadkii madaxda ka noqday xafiiskaas isaga la hadalhaya maanta ee wakiiladii qaramada midoobay ee soomaaliya waxaan rajaynayaa burburkii dowladnimo ee soomaaliya ninkii ugu horreeyey ee qaramada midoobay ee arrimahaas iyadaa u xilsaartay wuxuu ahaa james o c jona ama james jona waxaa ku xigay maxamed saxnuun sidoo kale ninkii saddexaad wuxuu ahaa cismed kitani oo ciraaqi dhalashadiisu ahayd waxaa ku xigay admiral jonathan t how oo u dhashay dalkaas maraykanka waxaa ku xigay lansana kayota oo isaguna ahaa nin guini ka yimi waxaa ku xigay james victor beho waxaa isna ku xigay oo dhalashadiisu tahay ghana waxaa ku xigay david stephen oo ingiriis ah waxaa ku xigay winston tubman oo liberia kasoo jeeday francois fall oo isna kasoo jeeday guinea waxaa maanta inta aan la magacaabin ama aan ninka cusub loo dhiibin xafiiskaas isaga ah ka horreeyey nin isna la oran jiray oo dadka soomaaliyeed dhagahoodu aada iyo aad ay maqalkiisu ugu badnaa oo ahaa ambasador mahiga tirada guud ee wakiiladii qaramada midoobay ka socday ee dalka soomaaliya tan iyo tan iyo burburkii dowladnimo ee soomaaliya waxay tiradoodu ahayd tobankaas nin waa gartay axmed weled cabdallana malaha uu ku jiray axmed weled cabdalla axmed weled cabdalla raaliga ahow waaye markaa bal mahigu ka horreeyey waa sax markaa bal magacyada xafiisyada siyaasaddu miyay kala duwanaayeen markaad jonathan how sheegaysta oo kale ma xafiis qaramada midoobay soo magacooday buu madax ka ahaa mise howlgal military oo ka duwanaa howlgalkii unitas ee soomaaliya ayay hawshaa iyada saddex waxaa la magacaabay bishii march kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii xilligaas oo uu kala wareegay maxay ahayd ninkii bedelay maxamed saxnuuni ee la oran jiray cismed kitani wuxuu ku soo aaday isagu isbedelkii laamihii qaramada midoobay ee unisom one iyo unisom two oo ay ka horreysay howlgalladii maraykanka ay hogaaminayeen ee gurmadka ballaaran dadka soomaalida gaarsiinayay wuxuu kaloo lug ku lahaa ninkan isaga admiral jonathan t how khilaafkii dhex maray snadii uu hogaamin jiray generaal maxamed faarax caydiid iyo ninkan isaga ah ee admiral jonathan t how oo markii dambe amray soo qabashada generaal caydiid khilaaf baahay oo ka dhashay gobolada koofureed ee jamhuuriyadda soomaaliya waan gartay ansiyo ismaaciil hurre buuba hanaankii ay u shaqayn jireen xafiisyadani iyo sidii ay mar walba maamulka soomaaliya ka jiray ay ula dhaqmi jireen xilliyadii kala duwanaa bismillaahi raxmaani raxiim ani waxay ila tahay haddii muxuu ahaa xafiiskan u n ka ee soomaaliya qaabilsan waxaynu odhan karaa haddii muxuu ahaa ugu yaraan saddex marxalood oo kala duwan ayuu soo maray marxaladii hore ugu horeysay kolkii hadilmiya muxuu ahaa ay dhibaatadu ka dhacday khaasatan gaajadii faraha badnayd iyo dilkii iyo buuqii dabeedna laysiiday hadilmiya ugurmada hadilmiya muxuu ahaa marxaladaas marxaladii hadilmiya muxuu ahaa unison baa badi dadku u yaqaanaa marxalada labaadna waxay ahayd hadilmiya muxuu ahaa marxaladii hadilmiya dawladaha kumeel gaarkahii kolkay bilaabmeen hadilmiya carta laga soo bilaabo ilaa hadilmiya muxuu ahaa marxaladan imika jirta oo laakiinse marxalada hore ee dawladii hadilmiya muxuu ahaa kumeel gaarkahayda ugu horeysa carta lagu soo sameeyey iyo tii labaad baad odhan karto hadilmiya muxuu ahaa waxay ahaayeen marxalad labaad oo hadilmiya muxuu ahaa si gaara u shaqaynaysay marxalada saddexaad waxaa la odhan karaa kolkii hadilmiya muxuu ahaa ciidamada hadilmiya muxuu ahaa ethoobiyaanku ay soo galeen iyo intii ka dambeysay ilaa hadilmiya mahiiga waktigiisan la dhameeyey marxaladii hadilmiya kala guur hadilmiya kumeel gaarka ahayd ani waxay leta saddexdaas hadilmiya muxuu ahaa qaybood ee balbalaaran ayaa hadilmiya muxuu ahaa xafiiskan uu soo maray marada marxalad walba hadilmiya muxuu ahaa waxay ruwaneyd laba dhowr arrimood ay kumid yihiin caalamku siduu u arkayay hadilmiya muxuu ahaa mushkilada hadilmiya muxuu ahaa soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa kolkii hore marxalada hore iyo marxaladan ugu dambaysa aada moodo inay iska shaabahaanoo waagaasna aada iyo aad baa la isugu taxalujiyeen waxaa marxaladii ugu horeysa wax laga qabto laakiinse waxba waa suuroon weeda ilaa hadilmiya amison unison ay kaba wada baxday wadanka oo dhan muddo la isaga dhaafay dabeedna wadanku inuu hadilmiya muxuu ahaa iska mehenaaban ciidama hadilmiya muxuu ahaa arrimihiisa oo fiirsan marxaladan hadilmiya muxuu ahaa saddexaad ee hadilmiya muxuu ahaa ilaa hadilmiya mahiga waktigiisa ee u dhamaaday kala guurku ayaa hadilmiya wadda kol labaad in lagu soo noqday hadilmiya muxuu ahaa ahamiyad caalamku xoog u siinayo arkayn arrintan inay lagamaarmaan tahay kolka hadilmiya muxuu ahaa dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacay ay noqdeen qaar taabta caalamka amba ha noqoto dhinaca hadilmiya muxuu ahaa burcadbadeeda iyo tijaarada caalamiga ee badahan hadilmiya soomaaliya ku xeeran ka goosha dhibaatooyin badan oo kasoo gaadhay iyo hadilmiya dadkii soomaalida faraha badnaa ee dunida hadilmiya kala qabtay oo hadilmiya xagjirnimada soomaaliya ka abuurantay ay noqoto mid iyagii saamaysa qudhigooda ay dabeedna hadilmiya muxuu ahaa runtii ateshanku isbedelay walkaana waxaan u arkaa hadilmiya muxuu ahaa qaybahaas iyo marxaladaha kala duwan ayuu xafiisku soo maray waan gartay ansiyo maxamed axmedow hargeysa jooga haddaad eegto dhinaca somalilan wada shaqaynta ay la lahayd xafiisyadan kala duwan ee siyaasadda ee soomaaliya intii ka dambeysay burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim wallahi waxaan waxaan runtii odhan karnaa somalilan marka laga hadlayo xafiisyada faraha badan le ilaa laga soo bilaabo dhowr iyo sagaashankii somalilan waxa runtii ahmiyadoo weyn oo ay somalilan mataqaana siinaysay inayna jirin ama xag ama xagga xafiisyada ka imanaysay waayo waxayna xafiisaynta badan aada iyo aada u khuseeya arrimaha soomaaliya iyo arrimaha muqdisho ka socda somalilan runtii qaabkay wax ku bilowday waxay qaab iyagu ay runtii dadku ay isku tashadeen iyagu shirarkii qabsadeen iyagu nabadii dhiseen iyagu dowladnimadii dhiseen marka runtii waxaa muuqanaysa inaan inaan howlgallada faraha badan ee kala duwan ee qaramada midoobay inaan meelba uga banaanayn inay runtii somalilan runtii soo farageliyaan waayo waxaan ognahay ilaa iyo koob iyo sagaashankii somalilan shirarkii u horreeyey loo qabtay burco boorame dhammaan waxaan shirar ay dadku runtii iyagu iskood uma somalilan iskeed bulshada runtii ay ay u maamulayso iyagu runtii ay ay abaabuleen iyagu ay fangareeyeen iyagu ay hogaaminayaan marka runtii waxaad moodaysa inayna dhinaca somalilan marka laga hadlayo waxa ahmiyada oo weyn oo runtii ay xafiisyadaas ku lahaayeen inayna jirin iyaguna runtii ayna danaynaynin inay runtii arrimaha somalilan ay runtii soo farageliyaan hadday tahay kii u dambeeyey imika la xidhay iyo hadday tahay kuwii ka horreeyaba runtii fara faragelinta ama ahmiyadday somalilan u lahayd waxayd wax aada iyo aada runtii u kooban waayo somalilan runtii waxay u arkaysay inay bulshadu inay wax qabsadaan oo iyu gudahooda runtii isku tashadaan oo aan dibadda wax looga soo yeedhin oo runtii go-aan dibadda laga keenaan la keenin runtii taasay u arkayeen waana runtii mid lagu guulaystay oo runtii qaramada midoobey iyo caalamkuba ogyahay qaabka somalilan u dhistay nabadda iyo dowladnimadu inuu yahay runtii qaab lagu guulaystay halka runtii aynu ognahay labaatankaa sano soomaaliya howlgallada intaa leeg iyo kharashka intaa leeg iyo dadaalka intaa leega baxa runtii inuu dhammaan guuldaraystay waayo waxay ahayd wax runtii inta badan dibadda ka socda oo dadkii guduhu runtii ayna runtii iyagu abaabulkooda iyo isku xidhnaantooda iyo say say dowladnimada udhisanayaan runtii aad iyo aad u hooseeyo waan marka gartay runtii waxaan odhan karnaa ilaa xafiiskii ugu dambeeye la xidhay ee mahiga een markaynu eegno waxay dhammaantood ku jihaysnaayeen arrimaha soomaaliya ka socda een wax runtii somalilan inta badan ka soo gaadhayay ama runtii een howlgalla ay kusoo sameynayeen runtii muu jirin waan gartay aan ku weydiiyo waa runtaayo heerka ay ula shaqaynayeen soomaaliya inteeda kale iyo soomaaliya farqibaa u- somalilan farqi baa u dhexeeya laakiin waxaa jiray somalilan inay qabsan jirtay doorashooyin waxaa jiray barnaamijyo horumarin oo ka socda kaalin intee leeg bay ku lahaayeen xafiisyadaasi Waxaan- waxaan odhan karnaa runtii een, horta barnaamijka doorashooyinka qaramada midoobey wax kaalinahoo muuqda kumay lahayn een, wax caawimo muuqdana kamay geysan wax facilitationa ama technicala ama wax runtii farsamana kamay geysan inta badan doorashooyinka somaliland waxaa aada u caawiyey wadamada maraykanka iyo yurub ayaa runtii aada iyo aada u caawiyey laakiin qaramada midoobey inay runtii een, joogitaankooda joogaan hargeysa mooyaane laakiin wax runtii tala ah iyo wax runtii een, maxaan ahda caawimo midna kamay geysan een, haddaynu ka tagno xafiiska siyaasadda hay-adaha kale ee qaramada midoobey ee ka jira somaliland runtii dee way ka qayb qaataan arrimaha caawimooyinka iyo runtii iyo waxyaabaha socda runtii qayb bay ka yihiin ee hay-adaha kale caalamka ee ee maxaa hatay jooga waddanka ay runtii iyaguna qabtaan marka laakiin xafiiska siyaasadda markaan ka hadlayno ee waxaan odhan karnaa dhammaan mandatekiisu mar walba wuxuu ku urursanaa arrimaha soomaaliya iyo muqdisho Waa gartay.
ee marnaba kamay muuqanaynin wax ruuma ama wax meel uga banaan inay arrimaha somaliland runtii ama doorasho ha noqoto ama dhisida dowladnimo ha noqoto ama ha noqoto xelinta khilaafaadka in meel uga banaanta runtii marnaba may muuqan Aad manay baan ku gartay.
muuqanaynin manay runtii fursadaas marna may may imanayn iyagu runtii arrintaa ay wax ka taraan waa gartay haye xildhibaan Een, waxaan jeclahay marka hore inaan saaxiibkay ee ka socdo civil society-ga ama dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah aan arrintii uu sheegayay saxaal yar ka sameeyo saaxiib waxaan jecelahay bal marka hore inaad ogaato kasakow lama camilka hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa qabaa'ilka soomaalida laamihii qaramada midoobay ee soomaaliya een, ka shaqaynayay ama xafiisyadooda ay ka furnayd waxay dhulka jumhuuriyadda soomaaliya weli u aqoonsan yihiin sideed iyo tobankii gobol ee jamhuuriyaddii soomaalida taa ma doonayo inaan dood kala gelino Een, somaliland iyo soomaaliya laba dal oo la yidhaahdaa ma jirto qaramada midoobay waxaan rajaynayaa arrinkaa isaga ah inuu igu raacsan yahay een, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya dhinaca kale een, kuwa wax dhaliila weligood doodahoodu ma ahayn kuwa xaqiiqada salka ku haya marka laga reebo laablakac jiritaanka xafiiskani waxaan jecelahay inaan dadka shacbiga soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan u sheego inuu meelka dhac ku ahaa madax banaanida dadka soomaaliyeed mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya een, hogaamiyayaasha siyaasadda ee soomaaliya haddii aan siiyo ismaaciil hurre buuba waxaa jira dad yidhaahda in bilowgii markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburtay saraakiishii ajnebiga ahaa ee yimid ama qaramadooda ka socdaan ama maraykanka ka socdaan in laga hayo qaarkood inay yidhaahdeen soomaaliya hadda in dowlad loo dhiso diyaaru maaha oo waxaaba la yidhaahdaa labaatanka sano waxaa soo gaadhsiiyey fikraddaas ayaa meesha taallay marka xafiisyadii siyaasadda ee qaramada midoobay ee loo soo magacaabayey soomaaliya kaalin ma ka geysteen daahiddaas in soomaaliya dib ugu soo noqoto fagaaraha siyaasadda caalamka Ah, maya arrinta dilmiye daahista dilmiye dowladnimada soomaaliyeed iyo inay dadka soomaaliyeed arrimahooda isku dudaan oo ay dib usoo ceshadaan dowladoodii ma aha arrin hadilmiye ka baxsan dadka soomaaliyeed ee waxa weeyaan horta arrin dhibaatooyinka soomaaliya yaala ay hadilmiye muxuu ahaa kana abuurantay ilaa imikana ay ku taagan tahay xafiiska aynu ka hadlaynaana waa xafiiska hadilmiye muxuu ahaa jimciyadda quramaha ka dhaxaysa ambaba hadilmiye mxaa secretary generalka cidda u qaabilsan maamulka wixii la odhan jiray soomaaliya ee hadilmiye muxuu ahaa koob iyo sagaashankii burburka uu ku dhacay Ah, caalamku uma yaqaano waxyaalahan inaku aynu hadilmiye muxuu ahaa iminka aada moodo la riixriixayo caalamku sidaa hadilmiye marka wuxuu arkaa inuu dowlad keliya waddan keliya jiro wadanku inuu ishayo oo hadilmiye maxaa aragti kala duwan ay jiraan iyo rabitaano kala duwan waa la ogsoon yahay laakiinse eh, eh, hadilmiye secretary generalka dadkii masilayay eh, kolka laga soo qabto saxnuun ilaa imika anugu hadilmiye muxuu ahaa aad baan ula socday kolkii saxnuunu jooga anugu waxna wasiirka hadilmiye muxuu ahaa maaliyadda ee somaliland baan ahaa Eh, cabdilmiye muxuu ahaa secretary generalka cabdilmiye muxuu ahaa qofka masilaya saxuuna may ahayn shaqadiisu mid cabdilmiye xamar iyo meel gaar ee wadankoo dhan bay ahayd ilaa iminkana cabdilmiye xafiiskani shaqadiisu caalamka u egmaday uu ka shaqeeyaa waxa weeyaan wadanka oo dhan shuqulna kuma laha hadilmiye waxyaalaha inaku aynu isku hayno ee hadilmiye iyo magacyadaynu hadilmiye la kala baxbaxayno waxa weeyaan wixii dawladaas ahaan jiray ayaa weli caalamku u arkaa midnimada hadilmiye maxaa wadanka sidiisiba u arkaa ilaa u hadilmiye muxuu ahaa soomaalida ay dhinac hadilmiye isula dhacaysana de sidaas oo hadilmiye caalamku hadilmiye u arkaa dhibaatooyinka hadilmiye muxuu ahaa raagay waxaad moodaa hadilmiye sida hadalku iminka u dulduulayo dhibaatada hadilmiye ma aha mid dibadda ka imanaysa waxa weeyaan mid dhexdeena taala oo ilaa hadilmiye dadka soomaaliyeed ay dib ugu soo noqdaan hadilmiye haddii ay dawlad keliya noqonayaan iyo hadday toban dawladeed noqonayaanba waxaa hadilmiye muxuu aha arrintaasi waa siyaasadoo waxa siyaasadana waxa la yidhaha wuxuunbaa un socda wixii suuragal ah the art of the possible geeska afrikadaynu ku noolahay iyo caalamka aynu ku noolahayna wuxuu iysu u arkaa hadilmiye wadanka wadan keliya yahay dadkeedu laakiinse hadilmiye kala jeejeedo kolkaas arrinta su-aashaada ahayd hadilmiye muxuu ahaa xafiisku miyuu isagu door ka ciyaaray dawladnimada hadilmiye raagtay ee ilaa muddadaas dheer iminka un aad moodo in laga soo baxayo hadilmiye muxuu ahaa de amba kumeel gaadhkii iyo dawlad la-aantii laga soo baxayo caalamku haatan kol labaad oo arko dawlad midaysan oo keliya oo soomaaliya inay jirto taasi waxa weeyaan taa uu ku shaqaynayo ninka hadilmiye muxuu ahaa united nationka u fadhiya kolkay noqoto hadilmi waxqabadka wax lala qabanayo dadka soomaaliyeed hadday noqoto dawlado iyo haddii ay noqoto cid kalaba waxa soomaaliya loo qabta xafiiska oo dhan waxa weeya wuxuu ku shuqul leeyahay dawladaha kala duduwani hadilmiye muxuu ahaa deeqaha ay bixiyaan ogowo waxa hadilmiye iyaga isagaa dusha kala socda oo hadilmiye la socda hadilmiye muxuu ahaa waxaan jeclaan lahaa in aynu ogaano iminka lacagyaha ka soo baxa caalamka ee hadilmiye lagu taageero dadka soomaalida waxaaba u badan waxa somaliland gala kolkaas ma aha xafiisku xafiis hadilmiye muxuu ahaa qayb gaar ahoo soomaaliyeed u samaysan iyo sida aynu inaku hadilmiye muxu aysu haysaysano hadilmiye muxuuqule waxa weeyaan xafiis hadilmiye loogu talagalay wixii lala qaban karo dhinaca siyaasada iyo dhinacyaha kale badanba inuu la qabto waan gartay ansiyo xildhibaan maxamed maxamed waan ku imanayaa maxamed waan ku imanayaa ansiyo cabdilcasiis xildhibaan aduu sideed u aragtaa aragtida odhanaysaa in soomaaliya laga daahiye dawladnimada inay dib usoo noqoto mar kale mahadsanid waxaan rajaynayaa ado haddii uu qiimo leeyahay waxaa dhameeyey his excellence ismaaciil hurre buba waxaan uga gudbayaa intii uu isagu yidhi waxaan si jeclaan lahaa inaan sheego in mustaqbalka dalka soomaaliya uu ku xiran yahay dadka soomaaliyeed caalamka qodobkaa si fiican buu si fiican baad u sharaxday hurre bubana si fiican buu u sharxay aan u gudbo maxamed axmed oo hargeysa jooga maxamed dabcan hurre buba waa sharaxaadiis si fiican baad u maqlaysay xil sare uu ka soo qabtay somalilan xiriirku dabcan kuma kuma koobno koonfurta soomaaliya oo keliya marka hadda haddaynu ka hadalno mahigoo kale dhowr booqoshuu ku tegey somalilan haday noqon lahayd xilligii doorashada iyo xilliyo kala duwanba marka bal haddii aad u dhuundalooshay xidhiirkaasi siduu ahaa
horta horta horta ta koobaad waxa weeyaan markaan ka hadlayno xafiiska siyaasadda waxa weeyaan saan hore abuu soo sheegay haddaad eegto mandatekiisa oo ku oo ku aasaasan resolutionka ay gormada midobe soo saareen sideed iyo toban saddex iyo lixdan labadii kun iyo sagaalkii waxa wey haddaad eegto mandateka dhammaan wuxuu kuseeyaa sidii soomaaliya nabad looga dhalin lahaa hurre iyo xildhibaankuna runtii dee xaqiiqada inay usoo noqdaan waa muhiim oo marka laga hadlayo arrimaha somalilan iyo soomaaliya waxa wey waa xaqiiqooyin caalamku la dhaqmayo oo jira weeyaan waayo soomaaliya waa meel runtii caalamku gacanta ku hayo oo caalamku maamulo oo qaramada midoobey gacanta ku hayo oo ciidamo ilaaliyaan laakiin somalilan runtii waa meel madax banaan oo bulshadu iyagoo ay tashadeen waana runtii la jecelnay walaalahayo inay runtii sidaas oo kale sameeyaan oo caalamka runtii maamulaya iyo iyo waxaan loo runtii dabadda looga yeedhayan runtii waxaa la keenaynin haddaan markaa eegno mandatekii hay-adda ombos wuxuu inta badan aada ugu koobnaa sidii soomaaliya nabad looga dhalin lahaa haddaan eegno tan cusub imanka la sameeyo onsom waxaa la isku daray laba qaybood qaybtii humanitarianka ama diplomatka iyo qaybtii siyaasadda hal xafiisaa laskaga dhigay haddaan adeegto mandate-ka meesha ku qoran inta badan wuxuu aada u khuseeyaa soomaaliya oo ay kamid tahay nidaamkooda federaalka iyo constitutionkooda uu kamid yahay laakiin runtii waxaa xafiiska cusub laftiisa ka muuqda in wax badan runtii oo somaliland ka khuseeya inuu runtii aada iyo aada u yar yahay somalilandna marka la eego wadamo qaramada midoobe ka tirsan way la dhaqantaa way taageeraan xafiiska united nationku hadduu isagu aqoonsay waxaa soomaaliya bulshada reer somaliland runtii waxaad aragtaa united nationka joogitaankiisa waddanka u joogaa horumarka ay sameeyaan runtiina wax aada iyo aada u yaryahay oo hay-adahan kale faraha badan ee dalka joogaa runtii iyo dadka somaliland runtii say iyagu isku abaabuleenba inay runtii wax fara badan qabsadeen marka runtii dhinac marka la eego somaliland runtii maaha wax mar walba ku tiirsan qaramada midoobay ama ha ahada xafiiska nimanka cusub ama ha ahada kii hore booqoshooyinka waddanka u imid xiriirkuna lahaa wuxuu ahaa xiriir runtii iska maxaa indheindheen inuu marba yimaado laakiin wax tallaaba ah oo runtii uu ka xafiiskaas ka geystay oo runtii la taaban karaa muu jirin iska waxay arrin diblomaasiyadeed in somaliland soo booqdo ama in xilliga doorashooyin ku dhacay inay yimaadaan ama inay xilliyada qaarkood yimaadaan xafiisna way ku leeyihiin shaqaalada way ku leeyihiin waxaan eegaynaa runtii ahmiyadda ay somaliland u leedahay inay runtii aada iyo aada u kooban tahay hay-adahan qaraabada midoobey imanka laysku daray horumarkii iyo kuwa siyaasadana runtii ana waxaan oranaa bulsho ahaan bulshadu inay wax qabsadaan arrintan imanka runtii ka taagan soomaaliya qaramada midoobe runtii ay gacanta ku hayaan runtii waa arrin guuldarra ku ah dadka soomaaliyeed ee soomaaliya degan in runtii gacanta lagu hayo dawladnimadoodii iyo dhaqaalahoodii iyo iyo nabadgelyadoodiiba marka runtii taas somaliland mar walba waxaan u arnay in dadku intaa iyagu ay gacanta ku qabsadaan xafiisyada qaramada midoobena runtii imanka xafiiskan cusub waxaan rajaynaa runtii dee wixii runtii kama muuqata maandedkiisa wax dhexdhexaadnima waxaa ka muuqda inta badan arrimaha soomaaliya inuu ka shaqaynayo oo somaliland runtii ayna ku jirin taasna runtii waxay muujinaysaa somaliland iyo soomaaliya inay laba kala noqdeen waan gartay aad baad u mahadsan tahay aan xasuusiya dhegaystayaasha inaan ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno xafiiska siyaasadda qaramada midoobey ee ansom iyo waxa uu kaga duwan yahay xafiisyadii siyaasadda ee isaga ka horreeyey halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ansiyo ismaaciil hurra buuba ismaaciil waad maqlaysaa waa ku maqlayaa waxaa jira in maraykanku uu mar dhexe soo saaray wax la yidhaahdo siyaasadda labageesoodka amaba dual track policy taas oo kula dhaqmi jiray maamuladii kala duwanaa ee ka jiray soomaaliya siyaasaddaasi wax raadama ku yeelatay sida xafiisyada qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ay ula dhaqmaan maamuladii soomaaliya
dual track policyga hadii maraykanku wuxuu ahaa arrin u gaara maraykanka runtii oo runtii dhowr hadilmi muxuu ahaa meelooda oo kolkii laga hadlayay arrimahan aniguna aan la socday baa jiray oo ahayd in hadilmi muxuu ahaa ujeedada ugu weynay dhinaca waqooyiga amba ha noqoto somaliland ama puntland oo hadilmi degnaansha ay ka jirto sidii hadilmiya muxuu ahaa loogu kordhin lahaa waxqabadka loo qabanayo si suurogal ay u noqoto arrintaas inay hadilmiya ku yeelato hadilmiya muxuu ahaa reaction ambaba hadilmiya muxuu ahaa waxyaala hadilmiya kaaneeya wax ka qabashada dhinaca koonfurta ambaba hadilmiya muxuu ahaa ay ka qayb qaadato xitaa qodobadaas ay ka qayb qaataan hadilmiya wax ka qabashada dhinaca koonfurta dhibaatadii ka taagnay kolnaba hadilmiya maraykanku amba ha noqoto hadilmiya muxuu ahaa waagii unisom hadilmiya u jooga xitaa ciidanka weyn u keenay ilaa hadilmiya maanta inkastoo waxqabashadiisa iyo involvementkiisa uu kala duwanaa misna haddana had iyo dooraala isagu maantana wuu arkaa shalaytana wuu arkayay waddanka soomaaliyeed waxa weeyaan waa mid weeyaan uma arko in hadilmiya muxuu ahaa laba soomaaliyeed ay jiraan laakiinse arrintaas hadilmiya waktigii kolkaa lagu jiray ay laga maarmaan ahayd in aan waxyaalaha loo baahan yahay in laga qabto dhinaca waqooyiga amba ha noqoto somaliland amba puntland aan loo hadfin leano hadilmiya maxaaha dhibaatooyinka koonfurta jooga ayaa hadilmiya maxaaha carqaladeynaya arrintii carqaladeynaya waanaynu ogsoonahay iminka inuu hadilmiya maxaaha arrinta waktigeedii waa dhamaaday waxaanay kusoo noqotay dawladda maraykanku hadilmiya muxuu ahaa sidii ay hadilmiya u arkaysay mushkiladda hadilmiya aan ku celiyay kol labaadee weliba hadilmiya waxaan jeclaan lahaa inaad aada iyo aada hadilmiya dadku ay u fahmaan waar dal inaku sidaynu isu hayno caalamku inooma arko waxaa loo arkaa waddan keliya oo burburay oo kala tegtegay oo loo baahan yahay in laisku soo celiyo waan gartay waad caddaysay taa kolka amba duwalka ha noqoto amba ha noqoto haddii mee wax kale eh rabitaanka qaybaha kala duwana soomaalidu ma aha qaar saameeya caalamku siduu doonayo inuu haddii mee Aad baad u caddaysay.
wadankan.
waan gartay ansiyo Xi- xildhibaan cabdilcasiis xildhibaan waxaa jiray in xukuumadihii soomaaliya gaar ahaan kuwoodii ugu dambeeyey haddaan ka magacaabo tii farmaajo iyo tii cabdiweli inay culayska ku saarayeen in xafiisyada siyaasadda ee qaramada midoobay ay u soo guuraan soomaaliya oo ay u arkayeen in joogistooda kenya ay ahayd mid aad u dib ugu dhigaysa in horumar laga sameeyo arrimaha siyaasadda iyo horumarka ee soomaaliya ma isleedahay cadaadiskaasi miro ayuu dhalay markaad eegtid go'aanka ay hadda qaramada midoobay ku qaadatay inay u soo guurto magaalada muqdisho
weriya max- sandheere aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadal hay oo kii wax kuu taraya hay waxaan jeclaan lahaa bal in anin yar horta ku noqdo een, hadalkii uu lahaa een, ismaaciil bar een, hurre gubaa kaas oo ah double track policygii maraykanku ay markii hore kula macaamilayeen qaybaha bulshada soomaalida iyo deegaanada guud ahaan soomaaliya ku yaala ee maamulada magacyaha iyaga ah ee uu sheegayay sita meesha way ka baxeen jamhuuriyadda soomaalidu maanta waxaan shacbiga soomaaliyeed guud ahaan meel kasta uu joogo u xaqiijinayaa in ay yeelatay af caalamku uu kula macaamilo taas halkaasaan kaga gudbayaa Een, dhinaca kale waxaa lagama maarmaana dhibaatadu sidii ismaaciil ka warramayey een, soomaalida oo keliya saameyn kuma yeelanin waktigan isaga dibdhaca dhinaca dhaqaalaha ee caalamka ka soconaya een, qasaalka maraakiibta burcadbadeeda soomaalida ahi ay ku hayso baahay ay ku hayso een, biyaha soomaalida ay- een, ay ku hayso iyo maxay ahayd qoorgooyada shacbiga soomaaliyeed markii caalamku intiisa kale ay garaysteen inay dhibaatadu iyagu ku so u iman doonto waxay shacbiga soomaaliyeed iyo hogaamiyeyaashii isdiidanaaye dhinaca siyaasadda ku saareen xoogga inay xaliyaan khilaafka dhexdooda ah taas ayaana soo dedejisay guulaha la taaban kara ee maanta la gaaray waan gartay ansiyo maxamed axmed maxamed hadda xafiiskii qaramada midoobay wuxuu u guuray magaalada muqdisho halkaas ayuu ka shaqayn doonaa ahmiyaddii uu u lahaa somalilan waxbaa iska dhameeya ma isleeda ani yar ka hortii sandheer iyo yar ka horeysi arrintan ay kusoo celcelinayaan ee, runtii midnimada soomaaliya taas oo run- runtii waa taas waxa weya arrin imika laga wada hadlaya maaha Een, hadday iyagu weli ku riyoonayaan midnimadii soomaaliya waata maanta sababtay in maanta askari ajanabi xamar ku ilaaliyo oo uu noqdo inuu gaar ugu noqdo marka runtii yayna ku celcelinin wax runtii feelgaroowey oo nineteen sixtygii ama ama soddon sano ka hor eh, maxaa la yidhahdaa socon waayey yayna ku celcelinin runtii buubaayo xildhibaankaasaan ku codsan lahaa Eh, su-aashaad weydiisa xafiiska soo guuray eh, muqdisho loo rarayo Eh, runtii aniga waxaan u aragnaa een, haddaad eegto maandheedka xafiiska saan marka horeba sheegay wuxuu aada u khuseeya arrimaha soomaaliya ka socda ee amisom ka mid tahay ee hawlaha federaalkooda ka mid yahay hawlaha muqdisho ee soomaaliya ka socda wuxuu runtii aada u khuseeya een, hay-adihii runtii waday arrimaha horumarka halkan joogay ee, ee, sida ku qoran een, qoraalada kasoo baxay xafiisyada kala duwan ee qaramada midoobay hargeysa way joogi doonaan xafiis way ka shaqayn doonaan laakiin xafiiskaa guud runtii een, waxaa ka muuqata maandheedkiisa haddaad eegto inuu yahay arrin runtii sidii kii ombus oo kale aada ugu dhow aan waxba ka duwanayn Eh, waxaana runtii u aragnaa eh, in dhibaatada ka jirta muqdisho iyo soomaaliya in mar walba caalamka runtii uu aada u saarayo eh, xooga sida halkaa wax looga qaban lahaa waayo soomaaliya inta badan waxay u arkaan caalamku inay tahay meel iyadu runtii cadeeda isku taagto soconaysa een una baahnayn runtii in la gacan qabto aad baan ku gartay maxamed barwaani ansiyo ugu dambayntii ismaaciil hurre buubaa xafiiskan cusub ee ansom ee iminka lasoo magacaabay ee uu madaxda u yahay nicholas kay ee diblomaasiga dalka britain u dhashay muxuu kaga duwanaan doonaa aragtidaada kuwii ka horreeyey And, uh, runtii eh, yunsam ah, unsam haddii la yidhaha, muxuu ahaa umpos oo xafiiskii hore ahaa magaciisa la odhan jiray iyo kanoo unsam la yidhaahdo waxay ku kala duwanaan doonaan mid shaqadiisii cuslayd waxay ahayd inuu dhammaystiro eh, marxaladii kala guurka ahayd Eh, in haddii la yidhaha, muxuu ahaa uu bilaabo kolkaa marxalad cusub oo haddii la yidhaha dowlad distoori ah Een, eh, kanna shaqadiisa waxay noqon doontaa dowladda dhistorigu oo la doonaya afar sanadood gudahood wadanka oo dhan in haddii muxuu ahaa degnaansho iyo haddii muxuu ahaa een, eh, doorashooyin baarlaman soomaaliya ay leedahay oo midaysan oo ka wada dhaca wadanka oo dhan inuu haddii suuragal ka dhigo arrimaha oo yaalla caadiya ah bay haddii muxuu ahaa usiiyin caalamkuna waxaan hubaa inuu haddii muxuu ahaa si xooga ula shaqaynayo waxaana hadilmiya muxuu ahaa mudan halkan inaynu ka sheegno arrintan adilmiyaad soo qaaday ninka hadilmiga ka madaxday wuxuu ka hadilmiga maxuu ahaa inkastuu de ka socdo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa haddana waa nin diblomaasi hadilmiga maxuu ahaa runtii rug cadaayo oo aada iyo aada dowladda ingiriiska hadilmiga maxuu ahaa ka soo jeeda dowladda ingiriiskuna waynu ogsoonahay sida culus ay hadilmiga maanta arrimaha soomaalida ugu dhex jirto kolkaas waxa hadilmiga aad moodaa consolidation waxa la yidhahda isu keenis caalamka hadilmiga dowladaha kala duwan ee caalamku sida ay waxlo qaban lahaayeen wadankan loola qaban lahaa iyo united nationku hadilmiga oo dee noqonayso hadilmiga maxaaha ciddii hogaaminaysay inay noqdaan wax hadilmiga laysu geeyay oo hadilmiga ku kaameel marsan dhibaatooyinka hadilmiga muxuu ahaa yaala ee siyaasa maarmaan marxaladan haddii waayadii hore hadilmiga muxuu ahaa aanu xafiisku uu ka yaro dabban jiray arrimaha qaarkood imika inuu hadilmiga u bareeri doono oo dadka soomaaliyeed waxay dantoodu tahay in hadilmiga muxuu ahaa loo sheegi doono hadii ay iyagu hadilmiga si wanaagsan u garan waayaan waan gartay waxaan jeclaa inaan sidoo kale helo aragtida puntland oo mudanihii doodda nagala qaybgeli lahaa uu daqiiqadii ugu dambaysay cudurdaartay laakiin haddaan siiyo xildhibaan xildhibaan dowladda federaalku way jirtaa waa run laakiin weli waxaa jira maamul goboleedyo aan ka xusi karo puntland iyo galmudug dabcan xafiiskuna mid walba wuxuu la dhaqmi jiray sidiisoo way tegi jireen saraakiishii xafiisku xafiiskani aragtidaada su-aashan ismaaciil hurre buubaa weydiiyey muxuu kaga duwanaan doonaa kuwii ka horreeyey waxaan jecelahay bal inaan mar kale idin xusuusiyo guud ahaan qaybaha bulshada soomaaliyeed ee ay suurtagal ka u noqon doonto bal inay doodan iyada dhageystaan xafiiskii qaramada midoobay ee ka jiri jiray anigu hadalka aan ka leeyahay wuxuu ahaa ama yahay xafiiskaasi wuxuu ahaa xafiis dacwadaha loogu kala qaado hogaamiyaasha qabaa'ilka soomaalida xafiiskani waa xafiis hawshiisa ay tahay gargaarka iyo dibudhiska soomaaliya sidaasi darteed balandibid in xusuusiya iyadna mahmahdii ahayd buur ahow ama buur ku ku tiirsanow waxaan rajaynayaa dawlado ay hadda horjoogayaal u yihiin dalalka ingiriiska iyo maraykanka arrinta soomaaliya inay faraha kula jiraan soomaaliyana ay qaaday dariiqii ay ku gaari lahayd maxay ahayto hanaan xasiloon oo ay kaga mid noqoto dalalka caalamka waan gartay ansiiyo maxamed axmed ugu dambayn markaad eegto somalilan dhinaceeda xafiiskani muxuu kaga duwanaanayaa uga faa'iido badnaanayaa xafiisyadii isaga ka horreeyey xafiiskan wuxuu kaga duwan yahay saan saan sheegay in xafiisyadii qaramada midoobey meel laisugu wada keenay oo laga dhigay hal xafiis iyagoo marka hore xafiiska siyaasaduna madax gaar u madax banaanaan xafiisyada kale ee humanitarianka ama horumarkuna ay gaar ay gaar ahaayeen marka imika hal xafiis baa laskaga dhigay runti runtii taasu waa arrin muujinaysa qaabka somaliland ay ula dhaqmi doonaan runtii waa arrin runtii laga wada hadli doono civil societyguna runtii beryahan dambe aan runtii ka wada hadlayn qaabkay somaliland ula dhaqmi doonaan laakiin ta muuqata waxa weya isugeynta la isu geeyey runtii waa arrin keeni karta arrimaha horumarka xitaa in la siyaasadeeyo oo oo la bolsaskareeyo arrimaha runtii humanitarianka ama ama ama ama diplomatka waxaana rajayna runtii somaliland mar walba inay si waaqica ula dhaqanto iyaguna runtii ay waaqic somaliland ka jira og yihiin ay ogyihiin somaliland runtii inay tahay bulsho runtii u socota xagga horumarka iyo iyo maxaa layaha dimuquraadiyadda inay runtii arkaan dadaal fara badan oo labaatan sano socday oo runtii bulshadu iyagu inta badan ay la timid qaramada midoobena ayna ka taageerin cid kaloo caalam kaloo taageero badan ka geysan laakiin runtii somaliland labaatankaas sanaba soconaysay marka runtii waxaan rajaynaynaa in xafiiskan cusub aan ka filayno runtii inuu inuu inuu la yimaado aragti runtii cusub oo ay somaliland kula dhaqmayaan waxaana rajayna runtii somaliland civil societyga iyo dowlad iyo dowladuba ina runtii taas ay ay runtii laga wada hadli doono diyaarna ay u tahay runtii in wixii suurtagala la sameeyo laakiin mar walba aan runtii ku celcelin inay somaliland tahay markaa meel ka madax banaan arrimaha soomaaliya aynan ku khaldin iskuna darin runtii arrimaha soomaaliya arrimaha somaliland oo aan runtii laba qaybood ay kala tahay dowladda ingiriisku iyo dowladda danis oo kale waxay sameeyeen saduuq leedaha somaliland diplomatic fund lacag gaara oo ilaa konton milyan dowlado ku dhow ay ku shugeen dowlado kaloo badan oo oo united nation ka tirsan oo ama member stateska somaliland runtii caawimo badan bay siiyaan marka runtii waxaan rajaynaynaa in waaqaca jira maraykanku waa kii caddeeyay somaliland runtii inuna siduu la dhaqmay inuna wax badan ka bedelayn ama waxba ka bedelayn marka runtii waxaan rajaynaa xafiiskana waaqaca jira ka jira xaaladda jirta inuu inuu inuu inuu la jaan qaadi doono oo ah somaliland runtii saa kula shaqayn doonto
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee soomaaliya ee ansom oo saddexdii bishan aynu ku jirna juun howlgalay waxaynannu barnaamijka ku faaqidnay waxa uu kaga duwanaanayo xafiisyadii isaga ka horreeyey waxaana igala qayb galay cabdicasiis cali ibraahim cabdicasiis xildhibaan oo ku sugan magaalada london ismaaciil hurre buuba oo ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed axmed barawaani oo ku sugan magaalada hargeysa intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystaladinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo